إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay guutada istishaadiyiinta oo kaalin weyn ku leh dagaalada lagula jiro ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka alkataib ayaa baahisay sawirada dagaalka iyo dhowaan ka dhacay deegaanka califooldheere ee gobolka shabeellada dhexe maleeshiyaadka t b l f ayaa sameeyey gacanka hadal ka dhan ah maamulka ay xabashadu ka hirgelisay gobolka tigree ee waddankaas madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in muqdisho aanay ka jirin dowlad soomaaliyeed isagoo maamulka xasan sheekh ku tilmaamay shirkad waxboobaysa dowladda federaalka ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee farmaajo u diiday safar uu ku aadi lahaa dalka koonfur afrika dowladda yukrain ayaa sheegtay inay soo riday tobannaan ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan qodob ku saabsan sida ay dadka muslimiinta ku noqon karaan kuwo rabbaaniyiin ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo nagu soo fool leh kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay warar dhabagal ah waxay u dhigeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo marayay inta u dhexaysa xeel baraf iyo degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan weerarkan kabeenka ah ayaana waxaa ka soo gaaray askarta dowladda federaalka khasaare kala duwan dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa kontaroolka isgoyska sebiano ee degmada hodon welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray askarta dowladda federaalka qaraxa saaka lagula beegsaday halkaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay guutada istishaadiyiinta oo kaalin weyn ku leh dagaalada lagula jiro ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si qoto dheer uga hadlay kaalinta naftoodhurayaasha xilli uu ka qaybgelayay barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya qaybtiisii ugu dambeysay oo xalay ka baxday alfurqaan sheekhu wuxuu hoosta ka xariiqay in guutadan ay dowr muhiim ah ku leedahay geylanka ka aloosan geyiga soomaaliya ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin baarka ugu sarreeya jihaadka si la mid ah sida jihaadkuba uu u yahay figta sare ee islaamka alxadiidu camaliyaat istishhaadiyiin xadiidun duu sujuun kelimaadku ma wasfin karaan nafhurka iyo dadaalka ay ku bixiyeen jihaadka dafciga ah ee maanta ka aloosan geyiga bariga afrika iyo guud ahaan furimaha dagaalka u dhexeeya islaamka iyo cadowga islaamka haddii uu jihaadku yahay dirwatu sanaami alislaam iyaguna jihaadka ayay u yihiin dirwada ugu sarraysa ma arag qof ka jecela kulanka allaah mana arag dad uga dadaal badan raadinta raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala sheekhu wuxuu guutada istishaadiyiinta ku tilmaamay inay yihiin dad cibaado badan qur-aan akhriska joogteeya waajibaadka ilaaliya sunanta ku dadaala dikriga allahna uu afkooda ka qoyan yahay wuxuu yidhi inkastoo ay ku dadaalaan in cibaadaadkooda ay siri ka dhigtaan haddana waa dad ikhlaaska acmaashooda laga dhex arkayo afcaashooda ay ku xanuunjinayaan cadowgooda bal waxaan ogaanay oo dhowr jeer aan tajrubo ahaan u aragnay in walaal walba inta uu ka cibaado badan yahay walaalihiis qaarkood ay camaliyaadkooda usii kala barako badan yihiin hadday tahay xagga idqaanka camaliyadda iyo khasaaraha iyo saameynta ay cadowga u geysanayso intaba wuxuu intaa ku daray sheekhu naftoodurayaashu inay yihiin dad ikhlaaskoodu badan yahay ma arkaan guusha ay soo hoysay tadxiyadooda iyo nafta ay bixiyeen mana ahan wax ay adduunyo ku raadsanayaan oo cujbi uu ku geli karo sidaasi waxaa yidhi sheekh mahad isaga oo soo qaatay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu dhow ee arrintaa laga bixiyey wasfiga ugu dhow waxaa ka bixiyey walaalkeen abudujaana alkhurasaani taqabalahu allah oo yidhi tarakuu shifaa'a asuduuri fi ddunyaa lishifaa'i asuduuri fi alaakhira yacni laabqabowsiga ay adduunyada ku arki lahaayeen waxay ka doorteen laabqabowsiga ugu horreeya aakhiro ee ah jannada iyo xuurulcaynta iyo martiqaadkuu allaah u diyaariyey waxay ogaadeen in ballaqaadkay allaah ka haystaan uusan ku xidhnayn khasaarahay cadowga u geystaan iyo tirada ay ka laayaan balse waajibka saaran uu yahay inay naftooda geeyaan maydaanka oo allahna ka iibsadaan waxayna fahamkaas kala soo dhex baxeen qowlkii allaah ee ahaa falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira waman yuqaatil fii sabiili illaahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima intaa kadib wuxuu sheekhu tilmaamay fadliga shuhadada iyo halka ay ka joogaan islaamka allaah wuxuu qur-aankiisa ku diiday in shuhadada la yidhaahdo way dhinteen marna wuxuu yidhi ha odhannina fii suurati albaqara oo lisaankiinna ka ilaaliya ka dhigan marna wuxuu yidhi ha u malaynina fii suurati aali cimraan oo ah ha u malaynina oo qalbiga xitaa ka tirtira ayuu leeyahay waxaa isweyddiin mudan maxaa wasfigaas ah inay nool yihiin shuhadada keliya loogu gaar yeelay culimmadu waxay leeyihiin waa dad soo ajiibay baaqa allaah markii loogu yeedhay waxa naftooda noolaynaya oo ah jihaadka qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun sheekh abuu cabdiraxmaan mahad warsame ayaa fariin gaar ah u diray guutada istishaadiyiinta oo uu dowrkoodu aad u soo lixadsanayey sannadihii ugu dambeeyey kuwaasoo fuliyey weeraro waaweyn oo baajiyey qorshayaal dagaal oo ay damacsanaayeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka sidoo kalena daahfurayaal u noqday dagaallo taariikhda galay oo lagu kala baxay sida kuwii ka dhacay galcad rabdhuureh iyo kuwo kale oo badan waxaan leeyahay wiilashayda iyo walaalahayga aan jeclahay ee ka mid ah katiibada sharafka iyo cisiga istishaadiyiinta ansaar iyo muhaajiriinba da'yar iyo duqay intaba ilaahay ha aqbalo camalkiinna ikhlaasna ha idinkaga dhigo ilaahay ha ka aqbalo shuhadadiinna asradiinnana allaha soo daayo dhaawacyadiinna iyo bukaanadiinna allaha caafiyo waxaa inoo ballan ah oo aan isku wada dhaarsannay labada wanaag middood inuu allahna oofsado innagoo ku taagan jidka allaah ama inaan ummaddeenna islaamka aan gaarsiinno guul iyo gobonnimo iyo inay ku soo noqoto dowrkii ay kaga jirtay hoggaaminta dunida iyadoo kor u sida calanka tawxiidka فابشري أمة الإسلام فالنصر آت فجره لاح في الآفاق طلقا يجوبا وانتهت حقبة الطغيان والحكم جبرا دون عود تهاوت للزوال غروبا
intii uu socday barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya ee uu martida ku ahaa sheekha waxaan helnay xog ah in naftoodurayaashu yihiin dadka ay ugu necab yihiin shisheeyaha waana dadka ugu badan ee ay ka baqaan marka la eego qaybaha kale ee ay jihaadiyiintu ka kooban yihiin ugu dambayntii arrimaha ay la gaarka yihiin mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah inay leeyihiin guutada istishhaadiyiinta oo ah ciidan soo majeystayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo ee aan la geli karin hawshooduna waa inay khasaare lixaad leh gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolka shahaadada
alkataib ayaa bahaysay sawirada dagaalkiiyo dhowaan ka dhacay deegaanka califooldheere ee gobolka shabeellada dhexe waxaa sawirada isha soo mariyey oo falanqaynaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay mu'asasada warbaahineedda alkataib kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay soo saartay sawiro horudhaca laguna soo gudbinaya weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka califooldheere ee dhaca wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe halkaasoo khasaare adag lagu gaarsiiyay dowladda federaalka hub iyo saanado militarina lagu soo furtay sawirada oo gaaraya ilaa iyo laba iyo labaatan sawir ayaa ku tusaya xaqiiqada dagaalka iyo sida weerarka u dhacay waxaana ku sameyn doonaa isdultaag kooban insha allah aan soo qabto sawirka koowaad sawirka koowaad waxaad ku arkaysaa ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si garba siman ah ku dagaalamaya kuna sii siqaya marba marka ka dambeysa dhufeysyada ay gabaadka maciimideen ciidamada dowladda federaalka dagaalka waa mid kulul oo aan waxba la iskula harin sida muuqata kaasoo ay labada daraf fooda isku dareen deegaanka califool dheere markaad yaro socotid waxaa dhaayaha saaraysaa ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka mooriyaanta macuusileeda oo cagaha furay shiishahnada al-shabaab ayaa markaan fursad dahabi ah u soo baxday waayo ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda ayaa kasoo baxay dhufeysyadii ay ku dhuumaalaysanayeen goobta ay ku farxanayaan ciidamada dowladda federaalkana waa dhul geedgaab ah ciidamada mujaahidiinta ayaa ku kalbartamaya toogashada ciidamada farxadka ah ee haraadiga ah waxaana arkaysaa dagaalyahanada mujaahidiinta oo keebka haya ayna liishaamayaan ciidamada farxadka askar duul ah oo hubkii ay wateen uga soo cararay dhufaysyadooda markii ay xaaladda ku cakirnaatay qaarkoodna iyagoo sii cararaya madaxa qaaday rasaasta ciidamada mujaahidiinta inta aad ku guda jirto daawashada sawirada dagaalkii califooldheere waxaa kuu soo muuqanaya qaar ka mida meydadka ciidamada dowladda federaalk oo galaafatay xabadda mujaahidiinta kuwaasoo badankooda tacashiirada kaga taala qaybaha sare ee jirka malaha qaarkood iyagoo sii cararaya ayaa la toogtay halka kuwo kalena iyagoo dhaawacyo garaab ah la dhammaystiray waxyaabaha xiisaha badan ee dhaayaha saarayso waxaa ka mid ah askarta dowladda federaalka sidaan horey usoo sheegnayba hubkoodii dagaalka ay dhulka hawdka ku daadiyeen waxaana ii muuqanaya qorayaasha kale ah eka forty-seven iyo bikemka oo rasaastiisa ay u dhammaystiran tahay oo askartii siday qaadi waayeen oo ay kabahana ku cuslaadeen intaa kadibna go-aansaday in hubkii ay garwaaxsanaayeen ay iska tuuraan kolba haddii xaaladdu ku xumaatay oo ciirka isku shareertay dagaalyahanada al-shabaabna ay soo bacsanayaan sawirada sidoo kale waxaa kuu soo muuqanaya sujaayadihii iyo joodarayaasha ay ku hurdaayeen ciidanka la weeraray waxaa goobta dhooban qaad aad u fara badan oo ay cunayeen ciidamada dagaalyahan ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka mid a askartii qaaday weerarka ayaa kabihiisa kula dul istaagaya calanka dowladda federaalka isagoona jeexjeexaya gaari tiknika ah oo ku rakiban qoriga dhishiikaha ayaa sidoo kale la arkayaa kaasoo ka mid noqday khanaa'imka ciidamada mujaahidiinta ay kusoo furteen weerarkaas qaybaha dambe ee sawirada ay soo saartay mu'asasada alkataib ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ku arkaysaa xerada oo ku taala meel ka yara baxsan magaalada taasoo mujaahidiinta ay gebi ahaanba dib qabadsiinayaan cooshadihii ay ku jireen ciidamada dowladda federaalka sawiradan ayaa ah cadaymo itusiya itaabsi ah oo beeninaya sheegashada dowladda federaalka ee ah in ciidan iyaga ka mid ah aan looga dilin dagaalkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka califooldheere sidoo kalena ciidamada mujaahidiinta al-shabaab aysan gudaha usoo galin deegaanka oo aysan gacanta ku dhigin waa warka ka soo baxay dowladda federaalka laakiin sida muuqata ugu dambeyntii warkaas waxaa ka daba yimid oo daaqadda ka saaray mu'asasada alkataib ee ku hadasha afka xarakada al-shabaab taasoo intii dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe si taaka taako ah usoo gudbinaysa cadeymo muujinaya inay mujaahidiinta la wareegeen goobahay dagaalada adag ka dhaceen sawiradan ayaa si weyn ugu baahaya baraha internetka iyadoona dowladda federaalka ay ku noqotay fajac iyo dhabanahaysi maadaama saaxada social mediaha la horkeenay cadaymo muujinaya in khasaare adag la gaarsiiyey ciidamadooda hub iyo saanado militarina al-shabaab gacanta ku dhigtay maleeshiyaadka tigreega ee t b l f ayaa sameeyey gacanka hadal ka dhan ah maamulka ay xabashidu ka hirgelisay gobolka tigree ee waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
maleeshiyaadka t b elf ayaa qaaday tallaabadii ugu horeysay oo gacanka hadal ah taasoo ka dhan ah maamulka ay xabashidu ka dhisatay gobolka tigre maleeshiyaadka t b elf qeybtooda ka amar qaadata debritation gabramiija ayaa weerar ku qaaday magaalooyin ku yaala koonfur bari ee gobolka tigre iyagoo ku socda amarka soo baxay magaalada maqalla ayaa waxa ay maleeshiyaadka weerar ku ekeeyeen xafiis ka mid ah xafiisyada maamulka ku-meel gaarka ah ee gobolka tigre degmada siharti ee koonfur bari gobolka tigre ayuu ku yaala xafiiskan ay xugugu ku galeen maleeshiyaadka ka amar qaata debritation gabramiija oo ah hogaamiyaha t b elf ugu yaraan toban iyo toddoba ruux ayaa lasoo werinayaa inay ku dhaawacmeen weerarkan waxaana inta badan hogaamiyaasha t b elf ay la safteen hogaamiyahooda iyagoo kasoo horjeestay maamulka ku-meel gaarka ah ee uu hogaamiyo gataajo uridda madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in muqdisho aanay ka jirin dowlad soomaaliyeed isagoo maamulka xasan sheekh ku tilmaamay shirkad waxboobaysa tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar iyadoo weli taagan xiisada u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa aad u soo badanaya hadallada ay habada isku marinayeen labadan hogaami ee ku baartamaya saaxadda siyaasadda soomaaliya axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxauu dowladda federaalka u jeediyey dhaliilo kala duwan hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa tilmaamay in muqdisho aanay ka jirin dowlad soomaaliyeed waxa uu xusay in xuquuqdii uu maamulkiisa laha ay dafartay dowladda federaalk ayna siyaasadaysay waxa uu intaasi ku daray in aanay dowladda federaalk lagu tilmaami karin dowlad waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu ka codsaday hay-adaha waxa ay u talgaleen maamulkiisa aanay u soo marsiinin muqdisho balse isaga gacanta loogu shubo waa kan isagoo ka warmaya arrimahaas maanta dowladdaa dhexe wax kastoo statekani uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen way siyaasadeeyeen siday iyagu rabaan bay udhigeen taa macnaheedu waxa weye annaguna inta dowlad soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay-aduhuna inay noo soo maraan wax nagala dhexeeyaana ma jiro umana aqoonsanin maanta dowlad soomaaliyeed wadana soomaaliyeed ka shaqaynaysa inay xamar ka shaqaynayso shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dowladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaan iyo halaag iyo hoog u horseedaan yaa maanta ka shaqaynaysa taas marka waxaan rabaa hay-adaha waxaan mar labaad u sheegaynaa mar haddii la siyaasadeeyey dhaqaalihii mar haddii la siyaasadeeyey taa macnaheedu markay sidaas tahay dee haddayna wixii dadkii gaadhayna waa caqabad kaliya waxay leedahay mushkilaad kale si kastaba haatee khilaaf masaalix kala duwan ku saabsan ayaa ka dhex jira dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana xiisadooda gadaal ka taagan kenya iyo turkiga iyadoona haatan ay soo karar qaadanaysa xiisada u dhexaysa labada dhinac dowladda federaalka ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee farmaajo u diiday safar uu ku aadi lahaa dalka koonfur afrika cabdiqaaliq macalin cabduule ayaa ka warramaya rooble oo doonayay inuu kulan siyaasadeed ku gaaro dalka koonfur afrika ayaa waxaa is-hortaagay dowladda federaalka iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaal ka diiday inay siiso baasaboorka diblomaasiga oo la siiyo siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee dowladda federaalka arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan maxamed xuseen rooble oo kulan kula yeeshay magaalada muqdisho ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya ninka lagu magacaabo james swan kulankan ayaana waxaa aada uga carooday dowladda federaalka inkastoo khabarka la xiriira in rooble loo diiday baasaboorka uu rabay ay tahay mid cad haddana dowladda federaalk ayaa beenisay arrinkaas waxaana wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk axmed macalin fiqi uu sheegay inaysan waxba ka jirin warka la xiriira in la is hortaagay rooble ama caqabad la hordhigay maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin dowladda warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin maaha waxbaana laka hor istaaga warqadiina lakuma qorin waa qodob taasi marka inay iska hadalla yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oysan dee wax lagu goosanayo waxa la raba in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayo waa iska muuqataa arrinta maxamed xuseen rooble ra-isul wasaareheni hore nin maantay warqad loo diidanayo inuusan ahayn cid kasta way ogtay warqaddii waan haynaa kowdii bisha february buu naga soo codsaday the same day oo kowdii bisha february ah ayaan u qornay safaaradda south africa asagii waftigu hogaaminayo warqaddiina waa haynaa safaaradda south africana way gaartay marka anigu ma ogi meel lagu diiday dowladda federaalk ayaa marar badan sidan oo kale waxa ay ishortaagtay duulumaad ay dibadda ku aadaan mas-uuliyiinta iyaga ka tirsan kuwaas oo qaarkood ay ciidamada dowladda federaalk lagu amro in ay xiraan ama jirdil ay u geystaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qodob ku saabsan sida ay dadka muslimiinta ku noqon karaan kuwo rabbaaniyiin ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo nagu soo fool leh waxaana soo jeedinaya moxamed cali aadan أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا waxaana soo qaabilay bishii barakada badneed ee ramadaan taasoo wadata fadaa'il badan iyo fursado wanaagsan xilli weliba aad loogu baahi qaba in nafta mu'minadda ah ay iska sarraysiiso maadiyaadka dhulka yaalla iyo haadaanta hawada ee ay dadka badankood ku hoobanayaan ila fiiri xadiidkan ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si aad u ogaato in arrinku ahayn mid sahlan abuu hureyra wuxuu wariyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo mimbarka koraya uu saddex jeer yidhi aamiin aamiin aamiin markaas baa lagu yidhi rasuulkii allow markii aad mimbarka koraysay waxaad tidhi saddex jeer aamiin markaas buu yidhi rasuulku jibriil ayaa ii yimid markaas buu igu yidhi qofkii ramadaanka soo gaara hase ahaatee aan loo dembi dhaafin ee sidaasi naar ku gola allow ku fogeey markaas baan idhi aniguna aamiin xadiidka oo dhammaystiran waxaa soo saaray ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan منك يحوينا هل يكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت سوف يفنينا
bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ku jira mafaahiim badan iyo xikam waaweyn oo keenaysa in lagu tadabburo wuxuu allaah u sharciyeeyey soonka in nafta ay ku saramarto jasadka iyo ruuxdana lagu daahiro marka ayna soo qaabishana bisha ramadaan waxaana soo qaabilay raxmad iyo xasilooni waxaana xasiloonidaas helaya qofkii qaabila allah subxaanahu wa tacaala weyneeyana shacaa'irta allaah kuna dhawaaqa in cubuudiyada uu allahu keliya leeyahay kuna toosan waddada allaah ee toosan isagoo ku celcelinaya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
waxaana soo qaabilay bishii dadaalka iyo camalka waa bil laga doonaya in mu'minka naftiisa uu hogaamiyo si wanaagsan sidaasina uu ku noqdo hogaamiye fariid ah oo gaaraya sida looga faa'iidaysto fursadaha dahabiga ah sidee baanu sidaasu ku noqonayn iyadoo weliba bishaan ay tahay bil la kordhiyo cibaadaadka lana laalaabo xasanaadka waa biluu allah subxaanahu wa tacaala dhaafo dunuubta iyo sayi-aadka albaabada samaawaadkana la ballaqo lana xiro madaxyaweynta shayaadiinta muslimiinta dhexdeeduna isku naxariisanayaan ahna bishii la soo dejiyey qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان waa bil sidoo kale quruxdeedu kusii siyaadaysa leylatulqadarka taasoo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheegay qofkii istaaga leylatulqadarka isagoo ixtisaab iyo iimaan la imaanaya waxaa loo dembi dhaafayaa dunuubtiisa kuwii hore can abi hurayrata radia allahu canh can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih qofka u fiirsada aayaadka iyo axaadiista ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida ay uga hadleen fadliga bisha ramadaan lama yaabayo sida ay muslimiinta ugu dadaalayaan gudashada cibaadaadka ee bisha ramadaan oo ah tiirka afaraad ee arkaanta islaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camal kasta oo uu qabto bani aadamka waa loo labalaabayaa halkii xasano waa toban laab iyo ilaa toddoba boqol oo labalaab allah casa wajalla wuxuu yidhi marka laga reebo soonka mooye soonka anigaa iska leh aniga ayaana abaalmarinaya wuxuu addoonku shahwadiisa iyo cuntadiisa uga tegayaa darteed qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood waa farxadda uu dareemayo marka uu afurayo iyo farxadda uu dareemayo marka uu allaah la kulmayo huurka afkiisana waxay allaah uga caraf badan yihiin urta miskiga waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim suurtagal inooma ahan inaan soo bandhigno guud ahaan nusuusta ku timid fadliga bisha ramadaan laakiin waxaan aragnaa inay waajib tahay in sanadkan aan soonka kusoo dhoweyno niyadda ah inaan noqono dad rabbaaniyiin ah iyo himada ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ah ee macaanida iimaanku ku dhehmay quluubtooda indhahana ku taagaya darajaadka sarreeya ee allah agtiisa laga helayo qof kasta oo muslim ah waxaa la gudboon inuu u diyaargaroobo guntana dhiisha isaga dhigo sidii uu ramadaanka u noqon lahaa dadka ugu dheereeya xagga allah subxaanahu wa tacaala ramadaanku waa mucaskar lagu tababaro nafta muslimka ah si loo hagaajiyo cilaaqaadka ay naftu la leedahay allah waa mucaskar ku bilaabanaya in la sugo cibaadaadka la kala duwo acmaasha wanaagsan nafta la edbiyo libaasna looga dhigo aadaabta iyo akhlaaqda ay leeyihiin dadka rabbaaniyiinta ah waxaana ay tahay in lasoo afjaro dulmiga dunuubta akhlaaqda liidata afxumida dhexjiiridda macaasida ka gudbidda xuduudda allah fadhiyada xumaanta iyo arrimaha liita oo idil rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii aan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa alla dan iyo heello toona kama lahan inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa waxaa soo saaray bukhaari إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت
waa imtixaan dhab ah oo uu qofku ka qaadayo naftiisa si ay naftu u hesho maalmo kadib aqbalaad dhammaystiran una sugto awoodda aad u leedahay inaad ka gudubto caqabadaha kana madax siibata xayndaabka shaydaanka iyo jiidashada nafta ee xumaanta badan waxa kugu filan waxay tahay inaad ku qaabisho bisha ramadaan dadaalka iyo qofka u hamuuntaagaya beeraha saalixiinta iyo ahlu khayrka xilli ay sii badanayaan musiibooyinka soona kordhayaan xanuunno iyo daacunno dilaa ah waxaa qofka muslimka ah la gudboon in bisha ramadaan uu ku qaabilo sida qof sagootinaya oo kale isagoo ku dayanaya dhaqanka uu lahaa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam una degdegaya noocyada khayrka iyo istikfaarta waa in qofku aanu yaraysan wax kasta oo macruuf ah sidoo kalena fududaysan wax kasta oo dembi ah haba la yaraata isaga iyo dadkuba shaki kuma jira inay muhiim tahay in qaabilaadda bishan iyo ku dadaalidda cibaadaadka uu samaynayo qofka muslimka ah lagu bilaabo ikhlaas iyo alla dartii addoonkuna waa inuu ka sara maraariyaaga ama istustuska iyo ka helitaanka nafta maxaa yeelay wuxuu qofku yahay addoon u noqonaya xagga allah rajaynayana in loo dembi dhaafo naxariista allah uu u naxariisanayo addoommadiisa waxaa ka mid ah in tobanka dambe ee bisha ramadaan uu ka dhigay toban habeen oo ka khayr badan habeenada sanadka oo dhan waxaana ku jira habeen ka khayr badan kun bilood waana leylatulqadriga marnaba ma ahan in nin rageedku hilmaamo inuu habeenadaas sii labalaabo acmaasha wanaagsan uu cadaro wanaagsanna dhigo isagoo weliba u diyaargaroobay ka hor inta aanu dhalan ramadaanka ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha waxay tidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ee ramadaan la gaaro mid habeenkiisa nooleeya oo salaatuleyl dukada ehelkiisa hurdada ka toosiya guntigana adkaysta waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim la soco qaybta labaad maqaalkan oo ay qortay doctoraysa leyla xamdaan laguna daabacay majalada yaqda waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ah yukrain ayaa sheegtay inay soo riday tobanaan ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay leedahay dowladda ruushka ciidamada yukrain ayaa jimcihii shalay sheegay inay soo rideen siddeetan iyo toddoba diyaaradood oo weerar xooggan ku soo qaaday qaybo ka mid ah dalka yukrain diyaaradahaas ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen boqol iyo lixdan diyaaradood oo ruushku ku soo weeraray yukrain milatariga yukrain ayaana sheegay in ciidamada ruushku ay laba gantaal oo balastig ah u adeegsadeen weerar ay ku qaadeen gobolka odesa ee koonfurta waddanka yukrain weerarkan ayaa ku soo begmaya iyadoo wasaaradda difaaca ah ee ruushka ah ay sheegtay maalmihii lasoo dhaafay in khasaaraha ciidanka yukrain ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay gobolka kuriski oo gaaray dhimashada boqol iyo lixdan askari oo ka tirsan ciidamada yukrain warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa